Munaasabadan lagu daahfurayay shabakadda qalliimada indhaha oo lagu biiriyay agab casri ah waxaa soo qabanqaabiyay Cisbitaalka Al Ihsaan waxaana ka qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada rayidka ah. Ugu horeyn, agaasimaha Cisbitaalka Al Ihsaan Cabdicasiis Xasan Sheekh ayaa faahfaahin ka bixinaya dadaalada lagu hirgeliyay shabakaddan iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay.
barnaamijkan oo hadda retinal surgery waxaa ka horeeyey sida dhakhtarka uu sheegay muddo shan sano ka hor in laisku dayay barnaamijkan cornea transparentiga runtiina dad badan ay ka faa'iideen oo maanta qudasho jooga ama gobolada jooga waxaa ku xigay barnaamij kaleeto oo aada dadka u faa'iiday ay kamid ahaayeen ummad badan dad badan oo arday ah ay ka faa'iideen oo ahaa barnaamijkan refractive lastic surgery oo asna aada looga faa'iiday ayaa ku xigay waxaa saddexeeyey barnaamijkan oo aan inta badan caqabado badan lagala soo kulmay oo maxaan ku rahdaa runtii waxaa ka dhawaa jiray waxaa caqabadkan not possible in africa in la geeyo dhibaato weyna laga soo maray waxaan nooga markhaati kaco doona insha allah kambanigii waxaa lagu wareejiyey in xawilo oo la geeyo south africa oo la wareejiyo inta holland laga qaado south africa la geeyo south africa bacdi laga soo diro somalia la keeno runtii waa waan ku fikireynay laba kun labaatan iyo kowdii ilaa hadda aada loogu fikiraayo laga shaqeynaya maskaxda Dictor Maxamuud Axmed Shiino oo ka mid ah dhakhaatiirta ugu caansan dhakhtarada fuliya qalliimada indhaha islamarkaana fulin doona qalliimadan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa qeybaha uu ka kooban yahay agabkan ay ku howlgeli doonaan cisbitaalka Al Ihsaan iyo sidoo kale waxyaabaha uu bulshada u faa'iideynayo waxa uun muhiim ah maanta wixii ka dambeeya in aan cid la diri doonin laleeyahay indhaha waxba dalka lagama qaban karo dawladdaad u baahan tahay intaasunbaa muhiimaddu tahay ilaahay subxana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu khayrka noo siyaadiyo maarata takhasusaaadkuna dee hadda way sii badanayaanoo dadaalkuu badan yahay dhakhaatiirtu aad i aad bay u dadaalayaan kaalintii runtii waxa maqan maaragtay ee hay-adaha ama maarata ku shaqaleh shaqada laakiinse alxamdulilah waxa weeyaan dhallinyaradu way dadaalaysaa iyo odayaasha intuba waxay ku dadaalayaan bal inuu ummadda wax loo soo kordhiyo waana xilna saaran oo ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu eegayo inaan dadka maaragtay u kacno waxa u qabanay in kale wabillahi towfiiq qalliimada lagu sameeyo indhaha qaarkood ayaa loo aadi jiray dalka dibaddiisa tanina waxa ay suurto gelinaysaa in dadka la xanuunsanaya xaaladaha adag ee indhaha ay dalka ka helaan dadaalo lagu hormariyo caafimaadkooda indhaha islamarkaana ay ku helaan qalliimadii ay u baahnaayeen